what you do.
halkani waa washington subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiisa nofembarna waa afariyo labaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo waxaana saaka idinla socodsiinaysa barnaamijkeennan anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saakaya caalamka waxaa ka mid a dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo al-shabaab oo shalay gelinkii dambe ka socday deegaanka ceeldheer oo ka tirsan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeya ayaan idiin haynaa
walaal wuxuu ka dhacay tuulo la yidhaahdo ceeldheere oo degmada aadan yabaal ka tirsan oo shabeellada dhexaa marka dagaalkaasu nimanka nabadiibkaana soo weeraray meel ciidamada macasuleyda iyo ciidamada dowladda ku sugnaayeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan dareenka dalalka carabta marka ay koox carbeed ciyaarayso ciyaaraha adduunka ee ka socda dalka qatar qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan markanse waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka duqaymaha cirka ee turkiga oo qaybka ah duulaanka ka dhanka ah ankara ee dhanka dagaalyahanada kurdiyiinta suuriya ayaa ku dhacay meel ku dhow ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolka waqooyi bari ee dalka suuriya sida wararka v o edu ay heshay ay sheegayaan waxa arrintaasi ay uga sii dartay xiisadii ka taagneyd gobolka taliska dhexe ee maraykanka oo isha ku haya ku dhowaad sagaal boqol oo askari oo maraykan oo ku sugan suuriya una xil saaran la dagaalanka kooxda isku magacooday dowladda islaamiga ah ayaa markii ugu horreysay waxay qirteen weerarka talaadadii waxayna sheegeen inaysan jirin wax askar maraykan oo ku sugan saldhigaasi sarkaal ka tirsan difaaca maraykanka ayaa v o eeda u sheegay goor dambe oo arbacadii ah in ciidamada maraykanku ay ku dhow yihiin meel saddex boqol oo mitir u jirta saldhigga oo ku yaala waqooyiga magaalada hasaka ilo ku dhowdhow hogaanka ciidamada s d f ee maraykanku u taageera ee suuriya ayaa v o eeda u sheegay in saldhiggan uu ka mid yahay dhismo weyn islamarkaasina ciidamada maraykanku ay ku jiraan dhismo kale oo ka tirsan isla saldhiggaasi laftiisa azam walana malik oo ah shan sano jir ayaa weli hadlin hooyadiis ayaana waxa uu ku ooyayaa mar walbaba waxa uu diiday cuntadii ay siiyeen kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dhowr qof oo eheladiisa kaleeta ku dhow si markaasi ay uga tirtiraan amaba loo ogaada xaaladiisa lintan ay uga tiraan cod hoose oo oohina ayuu ku leeyahay waxaan rabaa hooyaday kooxda baadigoobka iyo samata bixinta dhulgariirkii ku dhuftay indonesiya ayaa helay fiidnimadii arbacadii wakhtiga maxalliga dalkaasi isagoo oo ku hoos jiro burburka gurigooda oo ku yaala tuulada nagraka hooyadiis iyo ayadiis ayaa ku dhintay halkaasi kadib markii dhulgariir cabirkiisu uu yahay shan dhibic lix uu ku dhuftay tuuladaasi aabbaha maxamed aka oo soddon iyo siddeed sano jira ayaa u sheegay v o a indonesiya qaybteeda in aaska iyo sidoo kaleeto wiilka hooyadiis iyo ayadiisba ay guriga ku sugnaayeen galabnimadii eka waxa uu u waday gabadhiisa magaalo ku dhow halka uu ka dhacay dhulgariirka sidaasina waxa ay keentay inuu kaga badbaado asaga warkii dunidana waa naga intaa dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe ilaa iyo xalay fiidkii ka socday deegaanka ceeldheer oo ka tirsan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkaas ayaa geysta khasaare dhimasho iyo dhaawac labada dhinaca guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo ku sugan furinta dagaalka ayaa xalay u warramay wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
walaal wuxuu ka dhacay tuulo la yidhaahdo eeldheere oo degmada aadan yabaal ka tirsan oo shabeellada dhaxaa marka dagaalkaasu maxaanku galabta u dhacay nimanka nabadiidkaana soo weeraray meel ciidamada macusleyda iyo ciidamada dawladda ku sugnaayeen marka waana la jibiyey meesha deganeeya teleskudiina hadda la isku haystaa hadda wixii faahfaahina dib aan ka faahfaahin doona haddoo la yidhaaho
maxaa khasaaraha guddoomiye intaad ka warqabtaan labada dhinac dhinaciina iyo dhinaca kale ee aada la dagaalamaysaan
wallahi ayaga dad dhintay ka carareen oo meydkoodu waa badan yahay sidii mar dhaweeto ina dhaweetay dagaalka ceer heliil waa soo bandhigaynaa wax cad aynu tusaynaa idiin dhahnaan wax cad aynu kusuloodan doonaa haddii alla huraa beriyaa soo bandhigi doonaa meydad badano ilaa labaatan qofood ay ka tageen meel hadda ugu dambaydayna hadda ku jiraanay haraadigoodi ku toosan yihiin waana la hareereeyey in lasoo afgali doona dhawaanana rajaynaa qorshahaynu yahay dhankaynana dhimashay dhaawac waa jiraa laakiin wax badan maha walaal
waxay sheegtay dagaalka in uu galabta bilowday ilaa gabaldhici uu soo gaaray marka haddii aad sheegto dagaal intaa la eg wakti uu soconayay khasaaraha dhimashada maxaa lagu qiyaasi karaa
walaal dhimashada xaggooda waa ku sheegay anaga hadda waxay qaadeen ma sheegin laakiin waxay ka tageen aan ku sheegay xaggayna dhimasha waa jirtaa laakiin ma badno ilaahayna aaminsanaho hadda waan waxa meesha usoo aadnay oo haqaan ku diriraynaa qofka dhinkana waa shahiiday qofkii dhaawacmana ilaahay ha bogsiiyo qofka noolna nimankaas meesha joogan anugu daba tago go-aankaynu sidaas u yaho hadda waxaan ka dagaalamaynaa shabeellada dhexe waxaa ii sheegtay in dagaalka ay qayb ka yihiin macuusley macuusleyda ma maleeshiyaadka reer hiiraana mase waa kuwa gobolka shabeellaha dhexe
walaal labadaba waa iskula jiraan shabeella dhexena waa ku jirtaa inkastay hiiraan xooga yihiin oo hadda dhow meesha lasoo gaaray haddana dadka deegaanka waa nagu soo baxeen waa soo dhaweynay waa noo diyaar garoobeen ayagana waana soo dhaweeyen intaan ka aragnay hadday dadka shacabka yihiin oo macusleyda yihiin raxaraxanayna noogu soo biireen haddoo loo yiraa inta dhimano inay noo timaadaan rajaynayna waktiyada soo socda waa idinsoo soconnaa waddooyinaan kusoo jirnaa meelo kala duwan ay kasoo socdaan sida dadka la socotay nimanka in muddaha la toominayay dadka markii horeeto dadkii isxulayaan anaga haynay haddaan reer hiiran nahay ayaga hadda in u kaalmeyno gacan siino nimanka uga tigin qorshahaynu sidaas waayin intern intertana waa la dhamaystir guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo ku sugan furinta dagaalka una warramaya wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa halkaasi weli aad naga dhegaysanaysaan waa washington maamulka gobolka jubbada hoosene waxaa maalmahan magaaladaasi ay ka wadeen kulamo kala gedisan oo looga arinsanayo sida bulshooyinka ku dhaqan gobolkaasi oo deegaanada gacanta ay ku hayaan al-shabaab ay uga tashan lahaayeen sidii ay ugala wareegi lahaayeen degmooyinkaasi oo gaaraya ilaa iyo saddex degmo oo hoos timaada gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la wadaa dadaallo la doonaya in al-shabaab looga saaro halkaasi kulamadaasi oo lasoo gabagabeeyey ayaa dhammaadka kulankaasi wariyaha v o eda aadan maxamed salaad wuxuu ka wareystay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni wuxuuna ugu horreyntii uu weydiiyey waxyaabihii ka soo baxay kulamadaasi kulamadan waxaa waayen haayeen ku aadanaan ama ujeedkoodu ahaa abaabul iyo haddii ilaah kuisamagol yahay u diyaargarow gobolka jubbada hoose degmooyinka laga haysto sidii looga xoreyn lahaa cadowga ku haabista muddada dheer ee tobanka sano ka badan sidaa darteed dadku dee haddii aan wax loo sheegin oo la horkicin oo aan maaragtay hormuud loo noqonin bulshadu iskama kacayso dhallinyaradii ururka haweenka odayaasha dhaqanka dhammaan deegaanadaas aan kuu sheegay gobolka jubbada hoose saddex degmaa hadda ka maqan saddexdaa degma dadkii kasoo jeeday qaarna waan la kulmay oo inta badan hadda waan la kulmay welina qaar baa ii dhiman guud ahaan waxaan uu ujeedkayagu yahay sidii dadkaasi ay isaga kicin lahaayeen cadowgaas dagaankoodii iyo meelahay ka yimaadeen iyo inay noqdaan dad nool oo nolol hela oo horumarka socda caalamka ka socda ay ka qayb qaataan midna waxaa weeye annagay jubbaland ahaan faa'iiday noogu jirtaayo jubbaland guud ahaan meelihii ugu badnaa ee koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey burburka ka dhacay ee lagu dagaalamay in badan bay ahayd dadkii intiisa badan waa maqan yihiin boqolkii siddeetan qax bay ku maqan yihiin qurbo iyo qaxootinimo bay ku maqan yihiin dadkii intii soo hadhayna waxay ku jireen qof waxaa la yidhi jiirkiisa lahay jirida kama qoslo qof kismaayo jooga oo nabad iyo amni ku haysta oo laakiin walaalkii lagu haysto ama xagar ama badhaadhe ama jamaame ama bu-aale iyo meelaha lamidkaa lagu haysto noloshiisu waxay noqonaysaa mid qaaran bay noqonaysaa marka guud ahaan jubbaland awalba dagaal bay ku jirtay oo la dagaalamaysay al-shabaab kii un baan rabnaa inaan laba jibaarno oo bulshadu hal meel ay uga soo jeedsato intaa yaree hadda u dhiman waa niyad jabsan yihiin nimankii waad aragteen gobollada dhexe waxa ka socda galmudug iyo hirshabeelle boqolkii siddeetan way iska xoreeyeen waxa ugu badan ee xoreeyeen waxaa waaye waa shacabka waaye dowladnimaduna shacabkay ka timaadaa dowlad aan shacab lahayn ma soconayso mana shaqaynayso therefore waxaan ugu talagalnay shacabkii in ay maaragtay iyagoo midaysan oo u midaysan inay iska xoreeyaan cadowgaas inaanu hormud ugu noqonno oo iyo hogaamintu ay leedahay jubbaland shacabkeeduna ay dagaal ka qayb qaataan kii wakhti gelinahaya kii naf hurahaya kii haddii lakuusan gulay maal hurahaya kii aan intaba inay ayagoo isku midaysan ay ka qayb qaataan dagaalkaas oo ahaa ujeedkayagu
inkastoo qeybihii bulshada aad la kulantay dabcan oo qeybqeyb aad hadda wado sidii aad kulmo ula qaadana dabcan dagaal marka la qaadayo wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan yaa idinka caawinaya tasiilaadka military iyo kan dhaqaalaba
wallaahi qof ilaahay ku xidhan ama ummad ilaahay ku xidhan caawimaad kama weydo marka hore ilaahay baan ku xidhannahay ilaahay baanu hoos joognaa talaydana asaga saaran tahay marka labaad annagoo qorshahayaga iyo balaankayga uu degan yahay mar raba inaan qaabkii aan u bilaabi lahayn iyo meelaan ka bilaabi lahaa aan la sheergareeyo waa arrin siyaasadeed sireed laakiin waxaan u soconnaa wax laydhaha isku tashi haddaad isku tashato oo haddii ilaahay kuu samagolyahay aad adigu istaagto oo dantaada u istaagto waxaa weeye cid ku caawisa weymays ilaahay baa kuu soo dirayo ruuxaamihiisa iyo malaa'igihiisa kuu soo diraya dagaaladii asxaabta iyo nebiga calayhi salaam saddex boqol ka yar bay ku galeen ilaa laba kun ay isaga hor yimaadeen haddana asxaabtii baa ku guulaysay dagaalkii u dambeeyey beder inuu ahaa baan filayaa marka ilaahay baanu ku xidhannahay tala saaranaynaa human resource waxa la yidhaahdo dadna waan haysanaa shacab baan haysanaa ciidan midaysan oo naftooda iyo maalkooda u horay oo dhaqaale iyo haddii ilaahay kuu samagol yahay nolol ka doorbiday in ay horaan naftooda dhiigoodaan haysanaa maamul iyo shacbu iyo dowlad isku xidhan baanu nahay marka keliya waxaan u baahannahay in horey loo socdo hadda degmaday ugu horeysa is leedahay waa ay ka bilaaban doontaa hawshaas maadaama saddex degma hadda ay maqan tahay wallahi aadan oo arrintaas kuu sheegi maayo arrin security awgi meeshaasaan ka bilaabanaa inaan halkan ka dhaho ma jecli cabdirashiid cabdulaahi cali gooni oo ah guddoomiyaha gobolka jubbada hoose u warramayay aadan maxamed salaad aadan kismaayo weli washington ayaad nagala socotaan bandhigga buugaagta ee boorame ayaa sannadkiiba mar la qabtaa sannadkan waxaa looga hadlayaa dowladnimada iyo fahamka shacabka iyo madaxda ay soo doortaanba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada boorame wariyaha v o e da haashim sheekh cumar goot bandhigga buugaagta ee boorame oo sannadkii afraad ay qabatay ururka xigma foundation alkudhadda sannadkan ee bandhigga buugaagta ee boorame ka qabsoomayna uu ahaa dowladnimo taas oo doodo la xidhiidha lagu lafaguray nidaamka dowladnimada iyo fahamka ay bulshada iyo madaxdu ka fahamsan yihiin martida doodahan ka qayb gashay ayaa waxaa ka mid ahaa meyrada magaalooyinka waaweyn qaarkood sida hargeysa boorame berbera iyo saylac cabdikariim axmed mooge meerka caasimadda somalilan ee hargeysa ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko bandhigan buugaagta ee lagaga hadlayo dowladnimada akhriska iyo qoraalku waa u muhiim ummaddan ilbaxnimadeeda iyo horusocodkeeda iyo horumarkeedaba waxaan rajaynayaa in dadku dee maaragtay buugfeerkan borama inuu dadkayga baro in uu jeclaysiiyo wax akhriska oo dadkan maaragtay social media wakhtiga badan kaga lumayo qofku inuu intuu laba cisho saddex cisho oo social media halku kaga jiri lahaa inuu hal buug akhriyo sidoo kale dee bandhigani wuxuu macno weyn ku leeyahay waxaa laga hadlayaa mawduuc aad u muhiima oo u muhiima somalilan guud ahaan mawduuca laga hadlaya waa dowladnimo dadkuna inay isla fahmaan madaxda iyo shacabka iyo dadku guud ahaanba in la isla fahmo dowladnimada laftigeeda ayaa iyada laftigeedu dee maaragtay wax weyn oo xuskeeda leh waxaan rajaynaynaa doodaha ka dhici doona mawduucan maaragtay halkudhega u ah bandhiga in doodaha dhaca qoraalada ka soo baxa ay anfici doonaan dhammaan maaragtay dadka reer somalilan iyo guud ahaan dadka madaqada ku nool maadaama maaragtay dad aqoon-yahan oo kala duwan ay isaga yimaadeen dhammaan maaragtay mandaqada geeska africa oo dhan ka dowlad hoose ahaan mawduuca laga hadlayo ee dowladnimada si gaara muxuu faa'iido idinka idinku leeyahay
wallaahi dee wuxuu noo leeyahy macno weyn buu noo leeyahay horta marka dowladaha hoose lagu dhahdo macnuhu maaha sida kelmadda ka muuqata hooseyn maaha laakiin nuxur weyn baa ku duugan dowladaha hoose marka lagu leeyahay waa dowladnimadii oo dadkii loo dhaweeyey weye waa adeegii oo dadkii loo dhaweeyey weye marka in dadku isla fahmaan dowladnimada laftigeeda oo shacabku uu fahmo waxay dowladnimo tahay annaga laftigeegana nala xanteeyo oo nala xasuusiyo haddaanu ilaaweyno macnaha weyne dowladnimadu leedahay marka kulamada noocan de aqoontu wuxuu baahinayaa wuxuu isu keenaya dad kala aragti duwan kala faham duwan fikir duwan ka kala haysta dowladnimada marka in dadkaasi ay doodaan nuxur baa ka soo baxaya marka annaga dowlada hoose ka ahaan waad ogtahay marka olmos waxaanu ku joognay maaratay afar maayir baanu ku joognay maayirar kale oonu doonayna yimaadaana dee waxaan u saamixin waktiga ama goboladooda aada u fogaa waktiga u saamix wayna yimaadaan marka ahmiyadda ay siinayn dowlada hoose waad ogtahay balanka lagu furay ee dooda ah ee ugu horreeybana waxaa ka qayb galay maayirada marka annaga ahmiyad weyn buu noo leeyahay ahmiyad gaara buu noo leeyahay waxaan aaminsanahay dowladaha hoose inay yihiin dowladda rasmiga ah ee shacabka u dhow ee ay tahay adeega taabanaya dadka inay qabtaan marka shacabka iyo dowladahooda hoose inay macnaha weyne dowladnimada isla fahmaan wax weyn baa ku jira sidoo kale miirada magaalooyinka boorame iyo berbera maxamed axmed warsame iyo cabdishakuur ciddin ayaa iyaguna soo dhoweeyey kulannada aqoonta la xidhiidha ee lagaga hadlayo waxyaabaha bulshada taabanaya waxaa kulankan maanta lagu soo bandhigayey sidii looga faa'iidaysan lahaa aqoonta waxaan bogaadinayaa cid kasta oo degmada boorama timiday oo ka marti u ah si ay uga qayb gasho bandhiga buugaagta boorama waxaan bogaadinayaa shirkadaha kala duwan ee buugaagta ku soo bandhigay aqoon-yahanka doodaha kala duwan xigma foundation oo soo abaabushay barnaamijkan waxaan leeyahay maadaama la joogo degmadii aqoonta waxaa loo baahan yahay in dadku ay ka koraan qabyaaladda oo loo koro qalinka iyo aqoonta waan soo dhowaynaynaa cid kasta waxaan rajaynaynaa in dalkeennu horumaro dadkeennunoo horumaro kusoo dhowaada degmada buurama waan u mahadnaqayaa v o n walaa horta waxaan aad ugu farxsanaha inaan ka soo qayb galo oo runtii aan aad ugu ammaanayo maayirka boorame oo aad igu adkeeyo mar waba telefoonka iga dhigin qorshahan iguma jirin de inaan bulshada soo hor fadhiisto dabeedna aan bulshada aan siiyo warbixin siiyo mas-uuliyadda iyo dowladnimadankan ka jirno marka dareen fiican bay siinaysaa waxaan is leeyahay dadka reer booramana wax badan bay ka faa'iideen anaguna wax badan baanu ka faa'iidnay waana arrin aad u wanaagsan waxaan leeyahay joogteeya oo sidaas iyo ahada insha allah
bandhigga buugaagta ee boorame ee sanadkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qoraayo dhallinyaro u badan aqoon-yahano ka socday deegaanka soomaalida dalka jabuuti iyo gobollada kale ee somalilan iyo soomaaliya muddada labada maalmood ee uu socon doono bandhigani ayaa lagu soo qaadan doonaa mawduucyo kala duwan oo la xidhiidha siyaasadda ganacsiga waxbarashada arrimaha bulshada iyo fahamka dowladnimada casriga ah ee shacabka iyo madaxda ay doortaan haashim sheekh cumar good v o e boorama
mahadsanid xaashim dalalka carabta ayaa waxa ay sii wadaan dabaaldegyada iyo damaashaadyada ay ku soo dhoweynayaan guulihii ay dhowaan gaareen saddexda kooxood ee carabeed ee ka kala tirsan kooxaha ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha adduunka sida dalalka masar dalka masar ayaa aan iraahday aad looga dareemay marka dalalka carabeed ay ciyaaraha iyo guulahaba ay ka gaaraan ciyaaraha ka socda dalkaasi qatar sacuudiga gaar ahaana markii kooxdooda ay dhaliyeen goolka warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni
taageerayaasha xulalka carabta ee ka qaybgalaya cayaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka ayaa dabaaldegyo iyo damaashaad ku soo dhoweeyey guusha taariikhiga ah ee xulka sacuudi arabiya iyo barbardhaca ay keeneen xulalka dalalka tuuniisiya iyo morocco taageerayaasha carabta ee ku sugan dalalka carabta sida masar suuriya aljeeriya kuweyt yeman iyo dhulka falastiin ayaa si isku mid ah ugu dabaaldegay guusha xulka sacuudi arabiya oo laba iyo hal kaga badiyey xulka dalka argentiin oo ka mid ah dalalka ugu cayaarta fiican ee ka qaybgelaya koobka adduunka waxyaabaha ay aadka u hadalhayaan warbaahinta carabta ayaa waxaa ka mid ah in tiviyada iyo baraha bulshada carabta ay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya sida amiirka dalka qatar tamiim bin xamed al thani iyo dhexal sugaha sacuudi arabiya amiir maxamed bin salmaan ay ugu dabaaldegeen guusha sacuudi arabiya kumanaan taageerayaal ah ayaa isugu soo baxay magaalooyinka kaahira khaza sanca dimishiqa iyo weliba magaalada dooxa kuwaasoo muujinayay farxadooda ku aadan guusha taariikhiga ah ee xulka sacuudi arabiya sidoo kale guusha xulka sacuudi arabiya waxaa bogaadiyey qaar ka mid ah madaxda carabta iyo xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayda wariyaasha carabta ee daadihinayay cayaarta sacuudi arabiya ay kaga guulaysatay xulka argentiin ayaa saaray gorfeen laxankiisu xargaha goosay taasoo dadka aan carabta ahayn ee afka carabiga fahma ku abuuray ama kaaga wariyahan oo tabinayay islamarkaasina gorfeynayay cayaarta dhex martay sacuudi arabiya iyo argentiin goolka labaad ee guusha xulka sacuudi arabiya ayaa yidhi gool taariikhi ah ayay dhalisay sacuudi arabiya waa taariikh ay dhigtay boqortooyada sacuudi arabiya erey walba oo lagu cabiri lahaa dareenka ayaan dareenkayga qalbiga ka soo ga'ay oo carbeed ku leeyahay sacuudi arabiya waxa ay dhigtay taariikh goolka labaad ayay dhalisay ereyga mustaxiil ma ahan mid ku qoran qaamuuska sacuudi arabiya iyo qaamuuska dalalka carabta magaalooyinka dalalka carabta sida kaahira aljerisa tunisa riyaada dimishika khaza bariga qudusa iyo sanca fagaarayaasha waaweyn ayaa la dhigay shaashado lagu daawanayo cayaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka iyada oo boqolaal qofa hal meel ay ku wada daawanayaan jawigana waa mid ka duwan marka xul carbeed uu cayaarayo koobka adduunka oo si habsame leh uga socda dalkaasi qatar taageerayaasha xulalka carabta oo ku sugan dunida carabta oo la hadlayay warbaahinta dalalkooda ayaa sheegaya in sanadkan ay tahay sanadkii dal carbeed uu qaadi lahaa koobka adduunka ee cayaaraha kubadda cagta maadaama lagu cayaarayo dhul carbeeda xuseen saxnuuni v o a kahira
mahadsaned xuseen markana waxa aad ku soo dhowaataan codka baxsan saalax qaasim naaji iyo mid ka mid a heesihiisa
kaasi baxsan ee saalax qaasim naaji ayaan idaacaddeennii aroornimo ku soo gabagabeynaynaa intaynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eedoo idin leh isma dhaafnay nabadgelyo
na na